الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب أوقات الصلوات الخمس salaadihii shanta ahaa awqaadoodii ayuu baabkeedii yahay oo shantan salaadood ee ilaahay inagu farad yeelay oo ilaahay subxaana wa tacaala waqti uu yeelay ina salaata kanat cala lmu'miniina kitaaba mawquuta anaa farad bay ahaatay waqti leh ayuu bal awqaadda caddaynteed hadday tahay bilow iyo hadday dhammaad tahayba ayuu baabka u baabaysan yahay oo kolley jamcin aada u fiican ayuu muslim axaadiida inoogu soo ururiyo inoogu soo jamciya allaha ka raalli ahaadee xadaثna qtaybaة بن سacيidi qال xadaثna layث xا qال وxadaثna بن رمحi qال أخbarana layث عن بن شhهاab أna cmر بن أna cmر بن cabdالعaزيiز cmr bn cabdالعaزيiز cmar bn cabdالعaزيiz أkhara waa dib dhigay alcasra salaadii casar شhayئa ana waa شhay-an ama yasiira oo min aلتaأkhiir ah waxoogaa kooban ama ayuu dib dhigay salaadii waqtigeedii dee mudnaa ee waqtiga bilowgiisa ka dambaysiiyey bal hadduu taasuu dib dhigay waana kolley waxaa la arkaa waqtigii uu madiine isagu waaliga ka ahaa intaanu amiira almu'miniin noqonba ayay ahayd faqaala lahu curwatu curwa wuxuu ku yidhi ama ina jibriila jibriil amada waa tii adaadku istiftaax ahaydun waa baraarujinayaa uuna arrinku ku baraarujinayaa ina jibriila jibriil qad nazala uu soo degay fasallaa waa tukaday imaama rasuuli llaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay imaamkii isxaal uu yahay bimacnaa jibriil baa yimi oo soo degay si uu rasuulki ilaahay ugu caddeeyo waqtiyadan salaada ilaahay ku farad yeelay markaasaa uu salaadii buu tukiyey isagoo rasuulkii ilaahay imaamkiisa ahaa imaamna halkan hamsada waan kasrinaynaa waana sida dee waxa weeye xadiidka ka dambe ayaaba ama arrinta inoo soo socota ayaa inoo caddayn doonta rasuulka ilaahi oo barhkood baa amaama halkan kuma dabdiyo laakiin dee taa la yidhaha isiga hadduu rasuulka ilaahay hortiisii isagoo ah oo ku sugan waa isagoo tukinayo rasuulka ilaahayna ku dayanaya unba iyadna noqon e faqaala lahu cumaru cumar ba wuxuu ku yidhi curwu ku odhanaya iclam ogow macnaa u fiirso oo balbanaarka ma taqulu waxaad ku qowlaysa yaa curwatu curw hadalka aada leedahay arrinkani waa arrin weyn oo dee aada sheegayso inuu jibriilba ahaa kii u caddeeyey rasuulka ilaahay waqtiyada salaada bal arrinkaas dee adoon hubsan oon hubin ha odhan eh u fiirsa waxaad leedao yani arrintan aad ku aad aada tidhi imaka kaflo iyo taas hadalkaaga dhacay yaanay noqon waayo waa arrin weyn faqaala wuxuu ihi isagoo u sheegaya arrinkan inuu yaqiin iyo cilmi ay tahay waxaan uu ugu sheegaya ama uu kaba warramaya samictu waxaan maqlay bashiira bna abi mascuudin waa taabiciga bashiir ibna abi mascuud yaquulu xaaluu ku qowlayo samictu abaa mascuudin waa aabihi waa saxaabigii jaliilka abu mascuud ilbedreyn horeba salaadintan ku jirnay ugu soo maray cuqbat bnu camrin abaa mascuud baan maqlay yaquulu xaal uu leeyahay samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama yaquul rasuulki ilaahay baan maqlay xaal uu ku qowlayo nazla jibriilu jibriil baa soo degay faamanii uu itukiyey fasallaytu waan tukaday macahu maciisa oo dee waaba salaadii duhur uma sallaytu waan tukaday macahu haddana oo ujeeddadu waan la tukaday oo kolba wuxuu sameeyey aan samaynayay ilaa uu salaada saa ku dhameeyo waan la tukado waaba salaadii casar uma sallaytu macahu haddana waan tukaday jibriil maciisa waa salaadii maqrib uma sallaytu waan tukaday macahu jibriil maciisa waa salaadii cishaayi bay noqon uma salaytu macahu haddana jibriil baan la tukaday rasuulkii ilaah oo le ayaan maqlay buu abu mascuud ilbadri yidhi yaxsabu waan u tirinayey waa tii min alxisaab maaha min alxusbaan ma aha hadday dee tii mala iyo xusbaan taasi yaxsibu iyo yaxsibu la yaxsabu bay ku timaadaa xasiba yaxsibu iyo xasiba yaxsabu qur-aankana labada qira'aba waa la aqriyey yaxsabu ana maalahu akhladah iyo meelihii kale la midkaa ficilku ku yimi labada qira'a ku wada sugan ama yaxsibu ana maalahu akhladah kollay wajna waa marka la eego kii qiyaaska ahaa ee facila ay kuba imanaysay wajna walow uu samaac yahay oonu qiyaas hayn lakiin halkan aad buu fasiixu yahayba lakiin tani waa ti min alxisaab oo waa tirin waanay siintu way damisan tahay taa kale siinta ama way kasrisan tahay ama way fadxisan tahay oo waa facila bal matalan qiyaaskeed iyo wajkaas samaacigaba ah ama kani xasaba yaxsubu waa facalo baabkeed yaxsubu waa tirinayay biasaabicihi farihiisa khamsa salawaatin oo dee markan uu lahaa fasalaytu macahu uma salaytu macahu uma salaytu macahu uma salaytu macahu uma salaytu macahu farihiisuu shanta salaadoodba ku tirinayay taas baa abu mascuud yidhi markaa xadiidka ta inoogu sugan wala inoo soo socdo bal xadiidkan duruqdiisa kalena waa dee ilaahay subxaanaه watacaala salaadaha waa inoogu waajibiyey waajibintu maha waktigan doono inaan tukano iyo sidaan doono inaan u tukano ee dee kayfiya salaadeedna waa jirta taa rasuulka ilaahay yidhiba sallow kamaa ra'aytumunii usalli wakti la tukado ka debaa jira ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aanka si guudna inooguba ishaaray rasuulka ilaahayna inta jibriil u yimi oo waktigii hore iyo kii dambeba loo caddeeyey uu isaguna ina soo gaadhsiiyey bal taasba oo waa kan xadiidkan uu taa ina tusayo wey ama daliilka uu yahay akbaranaa weli markaa deeg waktigii markaa la tukaday iyo salaada imaka salaadan casare uu dib dhigay maalintaas ee waktigeeda waktigu bilaabmayo ee uu ka dib dhigay xadiidkan bayaan inooguma sugne de laakiin axaadiistii way inoo dambeysaayo haddii ala yidhaha wakti kastaba dhammaadkeed iyo bilowgeed baa inoo iman waktiganna waa ka dib dhigay kollayna dee waxaaba dhici karta reer bani umaya sida ay yeeli jireen horena waxbaynu uga soo aragno salaadaha in la dib dhigi jiray bal rasuulka ilaahay calaamtii nubuwadiisa hay dad sidaasoo salaada dilayaa inay jiraanba dee umuuraha dee inuu ahaa intii aanu umuurahan aanu ogaan oo isagu markaa dambe waktigii khilaafadiisii iyo waktiganba waktiga waa ilaalinaye bal adigu waa taakhiir taase laakiin waktigoo laga wada saaray may ahayn bal cibaaradan ah imika xadiidka noogu sugnayd ee akhara alcasra shay-an ayaa wuxuu tilmaamayaa de waa shay-an yasiiran min ata'khiir weeyaan oo ta'khiir weyn may ahayn oo waktigii ikhtiyaarka o dhan laga wada saaro akbaranaa yaxya bnu yaxya atamimiyu qaala qara'tu calى maliki can ibni shihaabi ana cumara bna cabdilcaziizi akhara الsalaaةa yowma waa xadiidkii dariiq kale uu leeyahay cumar bn cabdilcaziiz baa salaadii dib dhigay maalin fadakala calayhi curwatu bnu zubayri baa usoo galay faakbarahu waa u waramay oo xaggii waktiga iyabaa wuxuu u sheegay arrinkan oo wuxuu ugu waramay ana mugiirata bna shucbata mugiiratu bnu shucba akhara inuu dib dhigay asalaata salaada yowman maalin walxaal waa bilkuufa isagoo waali ka ah kuufa saxaabigaasi waana cahdigii mucaawiye ayuu waaliga ka ahaa ayuu salaadii maalin waktigeedii ka dambaysiiyey fadakala calayhi waxaa usoo galay abu mascuudin ilansaariyu saxaabigan xadiidkii hore bay inoo warinayey kollayna isagu umuu joogin curwe dee bashiir buu kaba maqlay siduu inoo caddayn doonaba curwat bnu zubayr baa usoo me waxaa soo galay abu mascuud ilansaari baa mugiiro usoo galay faqaala wuxuu uhi ma haada ya mugiiratu arrinkani muxuu yahay mugiirow oo ujeedo de haddii aan cudurdaar jirin sata inoo soo socota rasuulka ilaah aakhir alwaqti tukaday isagoo dadka u bayaaminaya bal waktiga bilowgi iyo dhammaadkiiyo maslaxadaasi aanay jirin salaada waktigeeda hore in la tukado ah rom bal wixii aan cishaay ahayn oo cishaay rasuulka ilaahay haddaanu dadkan iyo mashaqada aanu nacayn wuxuu dooran jirayba inuu dib dhigo ebaltaas haddaba uu dambaysiiyey oo deeta uu yihi maxay tahay arrinkani uu yahay ta'khiirkani mugiirow laysa miyaanu ahayn shani qad calimta mid aad ogeyd oodan ka warhayn adigu ana jibriila jibriil nazala inuu soo degay oo fasallaa uu salaadii tukaday salaadaha shanta ayd mid kaba mida kollay duhur baana u horeysay fasallaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam markaasaa rasuulkii ilaahayna tukadayoo ujeedadu dee isagu uu daba socday markuu wax sameeyaba waa sameynayay ilaa uu salaadii sidaa ku wada dhammeeyey oo mar kastoo uu jus ajzaada salaada sameeyaba rasuulkii ilaahayna markaasba waa dee san imaamka loogu daydo oo kale ugu dayanayay ilaa ay salaadii sidii ku dhammaatay uma صlىa faصlىa rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم uma صlىa faصlىa rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم uma صlىa faصlىa rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم uma صlىa faصlىa rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم waa salaadii شhanta ahaa uma qaala wuxuu uhi jibriil isagoo rasuulka ilaahay la hadlaya bihaadaka macnaa waqtiyadaa welibana dee xadiidka imaka mid un baaba inoogu sugan lakiin waqtiga waa mujmal imaka halkan oo waqtigii uu tukiyey hadduu bilowgii ama dhammaadkii inooguma sugna laakiin xadiidka isagu imaamnada jibriil ay kuba sugnayd oo abu daud iyo tirmidi iyo qolooyin kale ay wariyeen ibnu cabaas iyo cid kaleba lagaba wariyey waxaa ku sugnaa xadiidkaas inuu salaadahan shantaa waa markii la waajibiyey uun laba goor uu tukiyey macnaa toban salaadood oo isku xigtuu tukinayay mar bilowguu ka tukiyey maalintii hore maalintii labaadna badhamaadkii ama waqtigan ikhtiyaarka halkii ugu dambeysay ayuu gaadhsiiyuu tukiyey ugu dambeydna wuxuu ku idhi waqtigu alwaqtu maa beyna haadayn weeye labadaa inta udhaxaysuu waqtigu yahay waana sida rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh dadkii weydiiyey ficil ahaan uu inoogu caddayn doona axaadiida inoogu soo socota bal taas asxaabu sunan way inoo wariyeen markaa shan salaadood un bay ahayd shan salaadood buu tukiyey haddana shan ku xigtuu tukiyey uma qaala wuxu uhi bihaada waa bacnaa waqtigaa aan ku tukiyey ayaa umirta lagu amray nebi moxamedow oo lagu amray inaad waqtigaa salaada tukato waayo salaada waqti bay leedahay dhammaad iyo bilow leh waxaa kaloo lagu dabdiyey oo halkan lagu dabdin karaa anigana waa ta ii xarakaysanba xaraka un dee qalin bihaada umirtu waana macnuhu labadaba waa saxuno bihaada kan oo ujeeddadu waqtigaa aan salaada imika ku ogeen ku tukiyey ayaa umirtu lay amray inan ku soo gaadhsiiyo oon kuu caddeeyo haddii kalena adiga lagu amray inaad waqtigaa dee adiyo asxaabta iyo atbaacdaaba markuu xadiidkaa u sheegu faqaala cumaru cumar ibn cabdilcaziiz licurwata undur markii hore iclam baan soo aragnay waa xadiid keliya una waa lafaadihii ruwaadda un waana macno keliya bal u fiirso maa tuxadisu ya curwatu curwow waxaad ku warramayseed sheegayso bal u fiirso arrintu yaanay kaflo noqon waxaanad hubin ha sheegin awa ina jibriila ma jibriil baa calayhi الsalaamu huwa isagu aqaama oo hamsada hore waa hamsadii istifaamkee wowda ka horeysaay ma jibriil ba huwa isagoo aqaama u oogay lirasuulillaahi salى اllahu عalيه wasalam oo u caddeeyey weeye oo u xadeeyey waqta salaati salaada waqtigeeda faqaala curwatu curwa wuxuu hi isagoo sheegaya daliilkii iyo inaanay arrinkani ahayn dani iyo waxyaalo aan u hubin kadalika sa aan kuu sheegay ee xadiidka imika aan kuugu sheegay oo inay xadiidka markaa muu sheegin ciddii uu ka maqlay laakiin sidii dhacdee mugiire iyo abu mascuud wixii dhex maray buu sheegay ayu kana bashiir bnu abi mascuudin bashiir ibnu abi mascuud uu ahaa yuxadisu mid warama can abihi abihi bashiir buu ka maqlay bashiirna abihi bal xadiidkan waa xadiidkaa saxiixa bal muhimku xadiidka tay inoogu sugan waxa weeye in dee salaaduhu waqti bay leeyihiin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markii salaadaha lagu soo farad yeelay habeenkii micraajkiina dee markiiba rasuulka ilaahay muu tukane wuxuu dee markii loo caddeeyey waqtigeedii dee kayfiyadeedna loo caddeeyey baa salaadiina dadkii uu soo gaadhsiiyey isaguna uu tukaday bal waqtiguna jibriil baa u caddeeyey oo waxyi ahaan ugu caddeeyey welibana ficil ahaan buu ku tusay waa sida xadiisyada inoogu sugan iyo xadiidkaa kale sheegaya asxaabu sunan bacdigood ay wariyeen qaala curwatu curwa wuxuu uhi waa sanadkiisii hore walaqad xadaatnii way ii warantay oo dee xadiidkaanu la socdaay caaishatu caaisha waxay igu warantay zawju nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi haweenaydiisii ahayd أنa رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulkii ilaahay kaana inuu ahaa yuصلii mid tukada alcصra salaada casr wاlxaal الشhamس شhaمس cadceedu waa iftiinkeedii iftiinka cadceedu fii xujratihaa daaradeeda uu ku sugan yahay qabla an tadhara intaanay muuqan eena ka bixin daaradii oo dee harhkii maqsinka iyo ama harhkii gidaarka kale aanu wada qarin oo dee aanu iyadii markaa cadceeddu markay gaabato bal lafdiga xujro iyo waan kusoo noqon doonaaye laakiin alfaada xadiidkan ama labada dariiqa inoo dameeyo ama saddexaan isga raacinaya waayo waa xadiidkan keliya xadaثna abubakr بn abi shaybata وcmr الnaaqidu qaala cmr xadaثna sufyaanu can الzuhriyi sufyaano kale du cmr الnaaqid iyo zuhri iyo waa ibn cuyeyne can curwata can caaishata kaana الnabiyu slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi wuxua yusalii mid tukada alcasra salaada casr wاlxaal aلshamsu cadceedu daalicatn midee muuqata oo daahira oo aada u sareysa ay tahay oo ay daalicatahay mid soo baxsan oo ujeedadu iftiinkeedi uu joogo baaqi uu ku yahay fii xujratii waa carsadii iyo halkii daaradeedii taas baan xujrada ku fasiraynaa imaka taas iyaday weli baaqi ku tahay lam yafi aanu soo rogman alfayu harkan gelinka dambe afay la yidhaah bacdu oo ujeedadu weli daaradii aanu wada qarin harkii gidaarka aqalka oo iska gaabna aanu weli daaradii wada qarin ayaa uu rasuulka ilaahay tukan jiro o dee wakti hore uu tukan jiray weli intaa wax dhaafsanna waa wax inoo soo socda haddii aan la idhaaho axaadiista kale dee kan matalan awqaadahao dhanbana ay noogu matalan inoo wada caddayn doonaan waqtiyada salaadahao dhan shanta وxadaثnii xarmalat بn yaحya qaala aخbarana بn wahbi qaala aخbaranii yunuس can ibn shihaabi qaala anahu qaal aخbaranii curwaة bnu الزubayr baa ii waramay oo wuxuu igu waramay ana caaishaةa زawja الnabiyi slى الlahu عalيه waslم akhbaratu inay u warantay waxaanay ugu warantay ana rasuula الlahi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay kaana inuu ahaa yusalii mid tukada alcasra salaada casr والshams والxaal الshamsu cadceedu macnaa waa iftiinkeedii fii xujratihaa daaradeeda uu weli aanu ka bixin uu ku sugan yahay lam yadhar aanu muuqan oo aanu wada gaadhin weeyo onu dee ku ballaadhan ba alfay harkii galabnimo ama harkaa gelinka dambe fii xujratihaa daaradeedii aanu wada qarin harhkii ee weli cadceedii ee waxna waa ka qariyey harhkii ee laakiin cadceeddii ay qeyb baaqi kuba tahay xadaثna abubakr بn abi shaybata وbn نmayri qaala xadaثna wakiic can hishaami can abihi can caaishaةa qaalat anaha qaalat kana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yuصalii mid tukada alcasra salaada casr wاlxaal aلshamsu cadceedu waaqacat waa iftiinkeedii uu dhacsan yahay macnaa uu baaqi ku yahay sida lafdigii hore fii xujratii halkan daaradaydiyo carsada aqalkayga uu baaqi ku yahay bal xadiidka qeybtiisa hore mooye qeybtan dambe ama xadiidkan dambe waxaa inoogu sugan rasuulkii ilaahay waktigu casarka tukan jiray bal waana waktiga bilowgiisa waktiga bilaayadiisii weeye ama dhammaadkiisa axaadiisa ama xadiidka cabdillaahi bnu camrin oo halkan axaad ku dhan awqaadu ay kuba dhan tahay duruq kala duwanna uu soo aroorin doono ayuu inooguba iman doonaa marka xadiidkan caayasha horta waxaa kusoo yar noqnoqday kelimada xujratii xujradana dee asalka hore gurfada ama maqsinkaaba laga yidhaah waa tan u naqaano xujradii waa gurfadii waa macno la yidhaaho waa lagu idlaaqa algurfa waxaa kaloo xadiidkana ka looga jeeda uu yahay laguna idlaaqa aljuz lmakshuufu min albeyt waa intan aan hadhaysnayne aqalka kaba mida waaba daaradii sababto taasna xujro waa lagu idlaaqaayo dee xujro waxaa loo odhanayaa likownihi maxjuuran waayo waa dayran yahay oo de gidaarkii baa ku wareegsan oo imaka taasoo likownihi maxjuuran baa la yidhaha haddaba halkana ujeeddadu waxa ay tahay aqalkii bal gurfo ama laba gurfoba haba noqdee laakiin aqal kooban buu ahaayo aan sidaasna u dheerayn masjidka dhinaciisa kuba jira kolleyna in dee dhinacan gurfadu ay kagaba taalo iyo mooye dhinacyada kalena jidaar baa barhkood uu jidaarka masjidka yahay ayaa aqalkiisa ugu soo dee xeernaaba ama ugu soo hareereysnaa daba cadceeddu markaa de ay geli damanu noqoto ama waktigaa casar galay dheertee say noo soo socda casar uu gelayo marka shay kastaba harhkiisu isaga un leekaado dabadeed markaasuu casar bilaabmaya waqtiga duhur baxo ayuunbaa casar bilaabmaya waxa ay tahay cadceeddu weli aad bay u sarraysaa may gaaban gidaarkiina waa kooban yahay daarad ka horreysaana way jirtaa haddaba jidaarkaas harkii ka soo rogmaday dee waa harkaa isaga un leeg aqalkiina waa gaabnaa isaga un leeg ama wax yar ka ziyaadsan intan daaradiina intaa way ka yar ballaadnayd marka harhku markuu soo rogmado ee casargale ee gurfadan harhkeedu uu leeka ama jidaarka kolba xaggaa galbeed jira uu isaga harhkiisan kasoo rogmaday uu isaga leekaada ama wax yar uu ka ziyaado in baa ka harhsan carsadii ama daaradii ka harhsan oo cadceeddi ay haysaa marka waxa ay leedahay cadceeddii oo dheer weli daaradaydii aan ka bixin jidaarka harkiisu aanuu jidaarkii kale gaadhin eeg jidaarkii kale xaggan kale xagga bari aanu gaadhin oo weli harkii oo in cadceedda iftiinkeedii weli daaradii uu baaqi ku yahay ayuu rasuulku casarka tukan jiray taas baa macnuu yahay oo macnaa wakti hore uun oo dheer oo waktigaa duhurbaxa uun weli cadceeddu ayse dheer tahay waxyaalihii harka lahaana harkoodu dee iyaga in leeg ha noqdo ama in yar ha ka ziyaadee ha dheer oo dee saas dhulkii ka sheeyey gaadhsiisanna aanu ahayn ayaa waxa weeye uu rasuulka ilaahay casar tukan jiro oo adugu wakti horeu tukan jiray muu dib dhigi jirin hadduu waktiga dib dhigayna way noo soo socotaayo wuxuu caddaynayay uun waktiga kale ee bal ilaa waktiga ikhtiyaarkiisa dee waana inuu soo maray oo casharkii hore inoogu jirtay xalayto ruuxa salaad kasoo ragcad kasoo gaadha casarka intaanay cadceadu dhicin in casar uu gaadho intaanay cadceadu dhicin weli casar waa joogaa ee tani waa bilowgii dhammaadkuna waa inoo dambeeya xadiidka horena de waa ti aan wax kaba soo faa'idaysanayn bal haddaba imika lafdigan alxujra kolley imaam nawin halkan wuxuu leeyahy xujradu dayiqat alcarsa qasirat aljidaar xujradu waxay daaradeediina way cidhiidh ama way yarayd koobnayd gidaarki waa koobnaa marka gidaarka ama jidaarka dherarkiisuna uu ka yar yaraa intan carsada in ama ay daaraddu tahay buu wax yar kaba yaraa dherarkiisu shayga markaa jidaarka ama jidaarka uu harhkiisu isaga in leeg uu noqdo oo waktigii asar galay weli cadcadda iftiinkeedii awaakhir alcarsa iyo daaradda inteedii dambe waa ku sugnaa weli oo ku baaqi buu ahaa oo harkii muu wada gaadhin weeye intii daarad ahayd oo muu wada qarin intaas baa macnuu yahay bal axaadiisna way noo socotaa lakiin xadiidka ee lafdigaa xujrada un ayaan leynahay dee macnaheeni aynu inta badan naqaane lagu idlaaqi jire maksinka ahayd imakaalkan muraad ma aha ee waa jiskan aan hadhaysnayn ee aqalka un laakiin dhexdiisa kuba sugan ama daaradda aan idhaahno intaas baa xujradu ay tahy iyadna waa lagu idlaaqaayo likowniha maxjuura ama dee likownihi maxjuuran ayaa isna xujro loo yidhi intaas weeye intan do inaan isku yar baraarujino ama macnaha kalena waa kaas waktiguna waa inoo socdaan xadaثna abu kasaan almismaciy ومحamed بn الmuثanى qaala xadaثna mعaad wahuwa bn hishaam qaala xadaثanii abi abihina waa hishaam dastawaaye can qataadaةa can abi ayuba can cabdالlahi bni camrin abi ayubna magaciisu waa inoo soo socdaaye maa صaxaabigii abu ayub alansaari ma aha aynu horeba usoo aragnay halkii toontiiya markan soo haynay dee rasuulka ilaahiyna kuba degay markii uu tegey madiina ma aha ee waa nin taabiciyeen can cabdillaahi bni camrin ana nabiy llahi salى اllahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi idaa sallaytum markaa tukataan alfajra salaada subax ee waqtiga la tukanayaana waa duluuc lfajri marka waagu beryo un iftiinkaasi muuqdo fainahu macnaa waqtiga aad salaadaa tukateeni waqtun waa waqti buu u yahay liadaa'i salaati subx ilaa an yadluca qarnu shamsi ilaa cadceedda dhinaceys ama dee jaanibkeedu uu kaba soo baxayo alawalu hore oo ilaa ay cadceeddu daraf la soo baxayso darafteed iyo jaanibkeeda sare uu muuqanayo waqtigii subaxu waa jooga macnaa markaa waagu beriyo ee salaadii subaxa tukataan ama waqtiga tukanayseen uu galo salaadii subax waqtigeedii waa joogaa tukashada waqtigaa la tukadaana addo ayuunbay ahaanaysaa salaadii ilaa cadceeddu ay wuxuun ka soo muuqanayaan haddii yaanay soo wada bixin bee darafuun ay muuqato waqtigii salaada subax u baxay taasba weeye oo hadhow qaday noqonaysaa iyadu qaday noqonaysaa ee macnaa waqtigeedu duluucu lfajri ilaa duluucu shamsi ayaa waktigan salaada subax uu yahay taasba xadiidkay uu yahay rasuulka ilaahay nagu yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh uma idaa salaytum haddaad tukataan aلduhra salaada duhur oo duhurkii kolley waktigii la tukanayena halkan aada inooguma cadde lakiin riwaayaadka dambe iyana waana waa marka dee shay kasta adigu uu zawaalku gaadho un idaa daxadat ishamsu xalay taabaan soo haynay aqimu salaata liduluuki shamsina waaba taasoo waa lizawaali shamsi cadceedda zuuritaankeeda waa salaadii duhur haddaba waktigaa cadceeddu ay suusho ayuu duhur gelayaaye marka aad tukataan fa inahu macnaa waktigaa aad tukateen iyo kaasi waqtun ay waqtun liadaa'i salaati duhri wuxuu u yahay oo waktii salaadii duhur la tukanayoy addo tahay ilaa an yaxdura alcasru ilaa waktiga casarku ka gelayo oo macnaa ilaa waktiga casarku ka gelayo waktiga casarkuna wuxuu gelayaa marka shay kastaba harhkiisu isaga leekaado dee intii istiwaha marka laga gooyo uu isaga leekaado duhurna waktigaasuu baxay casarna markaasuu galay ilaa waktiga casar ka gaadhayo duhurkii waa joogaa macnaa dee qadar ka dhexeeyaa ma jiro duhurkii iyo casarba la wada tukan karo mid kastaaba uu addo yahay walow sidaas bacd alculamaa qowlkood iyo sida adigu dee malikiya ama malikiyadii adiguba markaa dawaaif ee wakti ay wadaagsanayaan on dee waktiyadan la jamciye aan hayni ma jirte laakiin markaa duhur baxo ayaa casarna gelayaayo ma jiro faasil san imaka marka subax baxo duhur weli ma dhowa faasil udhexeeyaa jira laakiin imaka halkan faasil udhexaynayo oo ah aan duhurna ahayn casarna ahayn ma jiro kol haddii duhur baxay casarna waktigiisi waa gelayaan ilaa an yaxdura alcasru ilaa casarka uu kaba gelayo faidaa salaytum marka aad tukataan alcasra salaada casarna marka aad tukataan ee dee casarina waktigaasuu galay markaa duhur baxay waana marka shay kastaba harhkiisii uu leekaaday ayaa fa inahu waqtun macnaa waktigaas aa casar tukateen waa wakti buu u yahay salaadii casar la tukanayay addo tahay ilaa an tasfara ilaa ay ka cawlaanaysa ashamsu cadceeddu cadceeddu markay gaabato ee iftiinkeedii uu meeshii kaba baxay cawlaan ama iyo dee casaan iyo waxa ay noqoto ama cawlaan ay noqotee xaraaradii ay lahayd kuleelkii ma laha cadaankii ay lahayd iyo nuurkiina markaa ma laha ilaa waktigaa laga gaadhayo salaadii casar way joogtaa xadiidka daahirkiisna waxa weeye kol haddii isfiraar la gaadho mabay dhicin laakiin waktigaa ay cawlaanka noqotee nuurkeedii iyo xaraaradeedii iyo iftiinkeedii iyo dhalaalkeedii meesha ka baxay ama cadaankeedii waktigaan kol haddii la gaadho salaadii casar inay baxday baa xadiidkan daahirkiisu yahay laakiin axaadiisna way inoo dambaysaa side maxaynu soo marnayba xalay ka soo marnay ruuxa ragcad ka soo gaadha salaada casar intaanay cadceedu dhicin inuu soo gaadhay salaadii oo cadceedu inta kale khaarij alwaqti haba dhacday adda ay tahay bal markaa xadiidkaas baa inoo buuxinaya kan oo waktigan markaa waxay ku fasireen culimadu waqt alikhtiyaar markaa ay shay kastaba harhkiisu isaga leekaado ilaa shay kastaba harhkiisu labalaabkiiyo leekaanayo waa waktigii fiicnayd waktigii fadiilada ama waqt alikhtiyaar laakiin isfiraar marka la gaadho walow weli ay bannaan tahay waktigaasna in loo dibdhigo salaadii aanay ahayn laakiin ay bannaan tahay haddii la tukadana ay addo tahay waktigii fadiilada ama waktigii ikhtiyaarku waa baxay waktigii ikhtiyaarku waa baxay wakti jawaazum weeye bal marka ay cadceedu dee dhawaato na waktigii karaahadaaba bilaabmayso bal rasuulka ilahi waa salaadii uu kaba cabiray ku magacaabay salaad munaafiq inuu iska fadhiayo iska joogayo oo isagoo iska qaylayo iska fadhiayo ilaa ay cadceedu markaa markay dhawaato ay noqoto siduu kaba cabiri rasuulka ilaahay bayna qarnay shaydaan ayuu kacayaayo yanquruhaa arbacan afar goor buu forfoorsanaya laa yadkuru llaha ilaa qaliila ilaahay ma xuseeyo in yaru mooyo deetuu yihi wa taasi waa salaada munaafiqa ayuu yihi waktigaasi wakti loo dibdhiga maaha laakiin waxaan leenahay ilaa intaanay dhicin ama aan taasi weli waktigii addo ayay noqonaysaa xadiidkii xarayna waa tii aan kuba soo maray laakiin tani waa waktigeedii budnaa bar jibriil markii uu tukiyey maalintaa hore shay kastaba halkiisu markuu leekaade wati duhur baxay un waa waktigii uu markii hore adigu me uu tukiyey maalintii hore maalintii labaad wuxuu tukiyey shay kastaba harhkiisu markuu labanlaabkii gaadhay bislaydkii gaadhay xagga duhurkana maalintii hore markuu suushay un cadceedu intuu tukiyey ayuu maalintii labaad waktigaa dee waxa weeyaan uu casr maalintan d hore uu tukiyey waktigaasun dee waa waataan lena ishtiraag ma jire waktigaas hor ayuu tukiyey shay kastaba halkiisu markuu isaga leeka duhr baa baxay casrna waa galay marka fa inahu waqtun ilaa an tasfara shamsi ilaa ay cadceedu waxa wey manaa waqtun liadaa'iha bila karaha markaa dheh ilaa ay ka cawlaanayso haddii dee admata halkaa la gaadho kolley wakti karahay noqon walow weli wakti adaa uu yahay faidaa salaytum almaqriba maqribka markaad tukataan fainahu macnaa waktigaas ama taas waqtun wakti buu yahay waktigu liadaa'i salaati اlmaqrib ilaa an yasquda shafaqu ilaa shafaqan waa casaankan cadceedda ka hadha ee waa casaanka weeye caddaanka maaha marka casaankaasi baabaa muuqanaya intaan madow meesha aanu iman ee taas bay jamaahiir alculamaha jiraan walow dee shafaqu waa ka axmarke ka abyadka maaha walow dee sa bacd alculamaa dee malaha wax weyna kolley aada ma kala dambaynayaane waxa weeyaan kolley abu xaniife iyo qolooyin ay ka abyadkaa kuba fasiraan lakin halkan wey jamaahiir alculamaa waa shafaqa axmarka waa alxumra taas kaba hadhaysa cadcadda dhicitaankeed ilaa inkaasi qarsoomayo marka caddaankaasi haba yimaado caddaanka waktiga cishaayi buu noqon waxay noqonaysaa wakti buu salaadii maqrib u yahay faidaa salaytum alcishaai cishaayi markaad tukataan oo bal matala riwaayaadna way inoo dambeeyeen xagga maqribka ee riwaayaadkaa inoo dambeeya tanna waxay inoo caddaynayaan ay sariix ku yihiin uun waktiga salaada maqrib inaanu cidhiiri ahayn ee cadceedu markay dhacdo ayuu gelayaa ilaa shafaqaas ama casaankaasi ka ba-ayo inaynu joogo wakti saacad noqon kara weeye saacad noqon kara inta casaankaasi ka ba-ayo waa joogaya kolleyna dee marka la eego qowlkii shaaficiye qadiim buu ahaa ama jadiid alimlaa kitaabkiisaas wuxuu ku xidhay inuu ku qowlo qowlkan calaa sixati alxadiid malaha uu ka joogsanayay oo dee masaa'il badan oo waxoogaa ah oo dad baan arkayni mucaasir oo ilaa kontomeeye masale ama dhowr iyo konton masalo kuwa kamida kitaab gaara ku ururiyey oo masaa-ishii uu shaafici kuba xidhay ah tegid uu ku tago calaa sixati alxadiid oo haddii xadiidkaasi sugnaado qowlkaygu waa kaas waa masaa'il waxoogaa xataa xaafid xajar baa meela fatxulbaari yidhaahaa kitaab baan ku ururiyay lakin kitaabkiisi inaan lahayn baan filaya haddaba intaas bay ahayd ee qowlka qadiimna waa inuu waktigu mudadiya jadiid ba muxuu yahay waana tan kutubtan fiqiga ee de mukhtasaraadka iyo taas walow min minhaajba umatigiisa kuba sugnaa lakiin isagaa nawowi raaciyo qultu oo deetuu atharka ka dhiga kaa qadiimka ahe dee kutubta shaafica khaasatan maadaama uu jadiid qowlkani ahaa mala qadiim halkan kumay fatwoone intooda badanna waxay kaba dhigaan inta dee laga weysaysanaye laga aadaamaye laga adiimaye ruuxu dee shuruudii salaadana buuxsanayo laga tukanayo saddexdii ragcadood iyo dee labadii sunaa intaasun baabu joogaa wixii kale uu baxay baaba yidhaahno waktigiis waa cidhiidhi lakiin imaam nawowi halkan muxuu leeyahay isagoo halkaa intoodii badnayd kaba soo naqliyey muxaqiqiintii asxaabtu laakiin waxay qowlkan kale raajax yeeleeno inuu maqribku waktigaa dheer leeyahay bal wuxuu ka cabiray wahada huwa صaxiixu aw الصawaab aladi laa yajuuzu غayruh qowlka صaxiixa ama sawaabka aan mid kale in la yidhaha aanay banaanayn waayo axaadiitan baa saxiixa axaadiitan baa kuba sugan waa ah in la yidhaaho waktiga maqribka waa waktigaa dheerba laba yidhaaho dee waxaanu leeyahay kolley xujaduna waxay ahaydun xadiidkaa jibriilan tilmaanay ayaa maalintii hore iyo maalintii dambeba isku wakti buu kaba tukiyey rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo waxay culimada qowlkaaliya ay u xujaysteen inuu waktiga maqribku uu waktigaa cidhiidhigae kooban yahay laakiin dee taa waxay leeyihin axaadiiana waanay ka xagga sanad ahaan uga sixo badanto haddii tarjiix la idhaha kuwana ka raajaxsan haddii janibka la idhaahna taasi markii salaada la fard yeelay bayd axaadiiana waa madiina markii rasuulka ilaah yimo iyadaa kaba dambeysay oo bal markaa dee cumdadu waxay noqonaysaa axaadiiani waxay inoo tilmaamayso ama inoo faa'ideynayso waktigiisna oo waktigaa dheer faidaa salaytum lcishaa cishaayiga marka tukataana fainahu wuxuu macnaa waktigaa tukateen waktun wuxuu u yahay wakti salaada adaheediibuu u yahay ilaa nisfi lail de waktiga la tukanayaana waa bacda shafaqba uu galay saasaanu rasuulka ilaahay haddii la yidhaha ficilkiisa aan ku arki doonaa haddaba waktigii salaadu waa joogaa cishaaye ilaa habeenka kala barhkiisa laga gaadhayo xadiiskuna wuxuu faa'iideynayaa kol haddii habeenka kala barhkiisii la gaadhay waktigii cishaaye inuu baxay marka halkan kolley imaam nawowi oo kale iyo rag kaleba ama in badani waxay kuba fasiraan waktiga baxay waktigii ikhtiyaarka iyo waktigii fadiilada inuu yahay ee wakti jawaad jira ilaa duluuc ilfajri oo markaa inuu jiro wakti banaan oo ay salaadii walow aanay fadligeedii uu socday waktigii ay fadliga lahayd waktigii ikhtiyaarku laakiin wakti ay jaa-istay ilaa waagu berigiisa taas bay ku tegaan waa jamaahiir alculamaa masalada waan kusoo laami doonaa bal daliilkoodana waan sheegi doonaa wixii kale bal jirana markaasaan eegayna axaadiisan laakiin yar wadayna xdثnا عbayd اللh بن معاad بن العنbري qال xdثnا أbي qال xdثnا شعبة عن qتاadة عن أbي أyوب وsmه waa kan magacii inoo sheegay magaciisu yaحyى بن مالك waa yaحyى بن مالك baa la ydhah الأزdiyo kolley أzdina horeynu usoo aragnay oo dee sina waa la ydhah lakin kolley daalku waa reeban yahay oo alsdiyo ama alsdiyo ama alsadiyo waa qaba'il kaloo kala duwan oo carbeed baa iyagu reer bani asad la yidhaha siin uno siinta la fadxiyo kuwani waa asdi iyo asdi labadaba iyadoo halkan za-da siin ay noqoto wa yuqaalu waxaana laba yidhaha almaraagiyu wuxuu sheekhu yidhina wاlmaraaqu xayun min alasdi waa jirib reer asdi kamid ah oo loo nisbeeyey ninkan haddaba can cabdillahi bni camrin waana ninkii markii hore aan lahayn waa taabiciye maaha abu ayub alansariye waa kan magacii iyo nisbadiiba halkan ay noogu dhan tahay can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala anahu qaal cabdillahi bni camrin baa rasuulka ilaahay nooga soo warinayay inuu yihi waqtu duhri waqtiga duhurku bidaayadii weli ma hayne laakiin waa ta aan soo sheegno waa markaa cinda zawaal oo qur-aankay taasi noogu sugan tahay horena waa taas wuxuu aqiim aadaami jiray idaa daxadat الshams waati aan xadiidka kuba soo maray maa lam yaxdur اlcasru inta aan waktiga casarku gelin oo kol haddii duhur baxo casar baa gelaya wakti ka dhexeeya o la idhaha casar iyo duhurna aday wadayiin iyada xadiidku siduu inoo faa'iideynaya ma jirto waqtulcasri waktiga casarkuna maa lam tasfara shamsu waa cadcaddu intaanay cawlaa noqon weli ay dee iftiinkeedii iyo ay leedahay xaraaradeedii ay leedahay taas wey oo waqtulmaqribi waqtiga maqribkuna maa lam yasqud waa joogaya wuusne markaa yamtadu maa lam yasqud inta aanu dhicin sawru shafaqi waa shafaqan ama xumradan sawrkiisa sawrku waa intishaarkiisa waa dee baahan uu baahayo casaankaas cadceedda ka hadhaya intaa uu jiro iyadaa waqtigii maqribna waa jooga oo waqtulcishaayi waqtiga cishaayiguna ilaa nisfi leyli ilaa habeenka kala barhkii ayuu joogaa adeeg waqtilmaqribna waa iyo maalam duhurkiiyo dhammaan waqtiyadu waa nihaaya kuwa kale halkan cishaa'iga un bay jamaahiirulculamaa kaba dhigaan inuu waqtiga ikhtiyaariyo wayo inta kale afarta kaleba waqtigan ma lam tas allahuma casarka isaga oo iyada xadiidkiisana aan soo maray casarka bal cishaa'iga casarka iyada waan ognahay oo ilaaha cadcaddu ka dhacayso axaadiisna waan haynaa dee horena waa taan usoo maray xadiidkaas ecshaayiga ayaa bal axaadiistan mooye wax kalaba aynaan hayn oo intaa dhaafsan eh bal culimada laakiin qowlkoodii ama jamaahiir alculamaa waa insha allahu tacala waan sheegi doonaa xujadoode bal se wuxuu keenayaa laftiga xadiidka horta uu daahir ku yahay ama sariixba ku yahay ceshaayigu waktigiisu inuu joogsanayo habeenka barhkii oo kol haddii kala barhka la gaadho waqtigii ceshaay baxayo markan axaadiisan dee kuwan kaleu la socdana kala mid dhigno waqtulfajri fajriga waqtigiisuna maa lam tadluc shamsu cadcaddu intaanay soo bixin weeye kole hadday cadcaddu soo baxdo waqtigaasi uu baxay xadaanaa xadiidkan duruq badan buu leeyahay waanu wadi doonaa sheekhu wuxuu ku khatimi doonaana hadal uu leeyahay yaxya ibnu abi kahiir ayuu ku khatimi doonaa waa kan duruqdii horta xadaanaa zuhayr ibnu xarbin qaala xadaanaa abu camirin alcaqadiy xa qال وxdثnا aبوbكر بن أbي شhيبة qال xdثnا يحyى بن أbي kaثيr kilاهma عن شhuعبة yaحyى بن أbي kaثيr iyo abu cاmir الcqدي labaduba shuعbay xadiidka ka wariyeen بhada الإسناaد isناadkuna waa taan soo marayo waa can qتاadة عan أbي أyوب الmراqي عan cabd للhi بن cمr kaas buu isنaadku ahaa و في xadيiثima lakiin labadooda xadiidkooda waxaa ku sugnaa qاla شhuعبة رفعه مرة waa qتاadة xadيidka mar waa rafciyey oo de waa ka can النaبiي صلى الله عليه وسلم waa sida inoo taala وalam yarفcu maratayn laba goorna waaba so isagoo cabdاللahi بن cمrin ku daaja ku joojiye lakin wuxuu ogaan kara cabdاللahi uu اجtihaadku ogaan karana maaha أxaadiiثtii kalena waa tay ku timi waa marفوع xadiiثku وxadثnي أحمد بن إبراهيم الdwraqي qال xadثnا عبدالصمد qال xadثnا hmاm قال xdثnا qتاadة عن أbي أyوب عن cabdاللahi بن cمri أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم waa kan eeg bidaayadii waqtigaa imika laynoo cadayn xadiidkan riwaayadan waqtu duhri duhurka waqtigiisu idaa zaalat ishamsu waa cadceedu markay samada bartankeeda ka fororsato ay suushay xagga dhinacan ay u dhacaysa ay u suusho wa kaana uu ahaaday dilurajuli ka duulih ninka harhkiisuna ama shayga harhkiina waa la miduune dherarkiisoo kale maa lam yaxdur ilcasru casrku intaanu iman macnaha xadiidku maaha markaa cadceedu ay suusho shaygana ama ninkiina harkiisa uu isaga leekaado markaa in waktigu bilaabmayo taas ma aha ee waxa weeyaan horta dee waktiga waxay gelaysaa markaa ay cadceedu suusho uun dhinacan ay u foorarsato ayaa waktigii duhur galay ee imakaba kaana dulurajulka duri waa nihaayada iyo waktiga ay baxayso caddaynteedu weeye taa horena waa bilowgeedii oo waanay soconaysaa way su markaa dee ay markaa saacadii waktigeedii waa ama dee salaadii wakti buu unoqonaya liladaa ilaa laga gaadhayo waktigaa ninka harhkiisa uu isaga leekaan maa lam yaxdur casr casr haddaanu xaadiroonu soo gelin oo waqtulcasri casrka waktigiisuna ee isaguna waktigaa uu shay kastaba harhkiisu isaga leekaadee duhur baxay ayuu isaguna soo gelayaa marka waanu soconaya taagmaya ama dee imtidaad buu yeelan maa lam tasfara shamsu cadcaddu intaanay cawlaan waqtu salaati lmaqribi salaada maqrib waqtigeeduna maa lam yaqibu shafaqu waa jiraya isaguna joogaya ilaa inta aan shafaqu kaba dhicin waqtu salaati lcishaayi salaada cishaaye waqtigeeduna ilaa nisfi leyli lawsadi nisfiga habeenkee dhexe ayuu noqonaya oo macnaa waa nisfiga haddii habeenkii markaan laba aan idhaahno ee nisfigii habeen nisfiga hore wuxuu ku dhammaanayaa habeenka kala barhkiisa ayuu ku dhammaanayaa taas baana maqsuudku yahay ilaa habeenka kala barhkiisa ayaa waqtiga cishaa'iguna jiraya waqtu salaati subxi salaada subax waqtigiisuna min duluuci lfajri waaga berigiisa laga bilaabo ayuu yah maa lam tadluc inta aanay soo bixin ashamsu cadceedu fa idaa dalacat ishamsu cadceedu hadday soo baxdo fa amsik cani salaati salaada ka joogso kor hadday soo baxdo waqtigii salaadii subax horta uu baxay waqtigaasna salaad dee bal matalan taasoo salaadihii nawaafishiiyo wixiina lama tukanayo ee ka joogso salaad oo iska daa salaad faraha ka qaad fa inahaa cadcadu tadlucu way soo baxaysaa bayna qarnay shaydaanin shaydaan labadiisa dhinac ama labadiisa gees dhexdooda ayaa cadcadu kala soo baxaysaa oo kollay siday culimmadu ku fasireen dhowr qowlahaba jireen qowlkooda ugu xooga badan shaydaanku waktigaa ay cadceeddu soo baxaysa isku dhaweynaya isku toosinaya waana waktigaa dadka cadceedda caabuda ay u sujuudaan oo kale ay iyadii caabudayaan ay u sujuudayaan oo sidee bal matalan isaga sujuuddaasi waana wuxuu u qurxiya ay isaga uguma dhacdo ayuu iyadii isku toosinayaayo dee markaa uu isku toosiyuma ayaaba si waxay labadiisa gees dhexdooda ama labada qarniga waxaa looga jeedaa janiba iyo raasi madaxiisa labadiisa dhinacun ay kaba soo baxayso macnuuna waktigaa wakti tasalud iyo tamakun uu leeyahay ifsaad weeye waana waktigaas si aan haddaba dadkaasna loogu ekaan loo shabihin fara ka qaada weeye salaada waktigaa ha tukanina wakti salaadeed maaha fa inaha tadlucu bayna qarnay shaydaanin xadثnي أحمد بن يوسف الأزدي قال xdثna عمر بن عبد الله بن الرزين قال xdثna إبراهيم يعني بن الضحمان عن الحجاج وهو بن حجاج بن حجاج المهلبي waa nin saadise kamid ama dadka atباac taabiciintii adigu ugu waaweynaa walow sqاara taabiciinna la mucaasarooday isagu la wkti ahaa عن qتاadة عن أbي أيوب عن عبد الله بن عمر بن الcاaص و xadيثkii horen soo haynahuna أنه qاaل su-ila rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa la weydiiyey rasuulki ilaahay baa la weydiiyey oo maxaa la weydiiyey can waqti salawaati salaadaha waqtigooda faqaala markaa rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi waqtu salaati اlfajri waa isagoo dadkii u cadaynaya waqtigii qowl ahaan ugu cadaynaya ficil isagoo u cadeeyana way noo dambeysaaye salaada subax waqtigeedu ma lam yadluc qarnu shamsi اlأwalu macnaa waa min duluuc اlfajri sida lafdiga horeba aan ku hayno waa marka waagu beriyo waanay dee baaqi noqonaysaa maa lam yadluc inta aanay soo bixin qarnu aanu soo bixin qarnu shamsi cadcadda darafkeed iyo jaanibkeed alawalu hore oo cadcaddu yaanay soo wada dhammaaninba kol hadday qeyb daraf iyo caaradeeda hore ay laba soo baxdo waqtigii subaxu waa joogsaday uu dhammaaday wixii ka dambeeya qado un bay noqone ada maaha waqtu salaati duhri salaada duhur waqtigeeduna إdaa zaalat الshamsu cadceedu markay ka suusho weeye can badni samaa'i samada bartankeeda maa lam yaxdur اlcasr waanay dee baaqi noqonaysaa ilaan casr gelin casarkuna dee wuxuu ku gelayaa shaygii oo harhkiisu isaga leekaado haddaba ilaa uu ruuxa harhkiisu leekaanayo weli duhr baa la tukan karaa kol hadduu shayga harhkiisu isaga leekaado dabadeed iyo dee markaa waxay noqonaysaa waktigii duhr uu baxay waktigii casr baa galay waqtu salaat lcasr salaada casr waktigeeduna waktigaa duhr baxay buu gelayaa sidaan horeba usoo ogaanay waanu baaqi noqonayaa maa lam tasfara shamsu cadcedu intaanay cawlaan intaa inuu ka dambeeyana waa ta aan sooba sheegnay ama aan soo ogaanay wayasqud aanu dhicin eg kanaaba xadiidkana inoo faa'iideynaya intaanay cadcedu cawlaan oo aanu dhicin qarnuha jaanibkeeda iyo darafkeeda ama geeskeeda alawalu hore oo cadceedu hadday darafteeda waa qeybta dee xagga hoose markaa xigta ay la gasho halkay inagaga qarsoomaysay intii kaleba ay muuqato laakiin qeyb ay la gasho khalaas waktiga casar waa baxay waktiga caynkaasna salaad lama tukada ilahay hagaag u qarsoomayso ee bal matalan waktiga casar u baxay waqtu salaatilmaqribi salaada maqrib waktigiisuna idaa gaabat ishamsu cadceedu marka ay dhacdo weeye maal oo markay cadceedu qarsoonto ay dhacdo waktigii maqrib baa galay waanay baaqi noqon waktigaas adda un bay ahaan maa lam yasqud ishafaqu intaan casaankaa cadceedda ka hadhaa aanu qarsoomin aanu dhicin dee waa bilaadii shafaqaasi uu kaba qarsoomayo fuqahadeenna iyo dee culimadeenna raximahum ullahu tacaala khaasatan waktiga bilaadda islaamka aad bay u ballaarhnayd waktiyo horena waa la tegey dhulkaa barigaa shisho way tegeen oo dee a'imadii horea kutubtooda waxaa kuba sugan in bilaada mashriq barhkood aan shafaqoodu dhicin habeenkooda oo yar daraaddeed ujeedadu cadcaddu markay dhacdo se weli dhulkii casaankii ugu baaqa yahay ayuubaabay hadda xaggan kasoo boodeysa ama xaggan waagii ka baryaya kolina waktiyadan dee iyaga bal matalan xagaagii oo kale kolkolna amaanay cadcadu dhacahayn oo barhkood baa dee xataa kutubta hore bilaadulbulgaari iyobay magacaabayeen waana dee kolley markaa orabon bilaadeeda kaba mid ahayd waa tan dhulka duwal iskandanefiyana ay arrintu tahay markaasaa maxay lahayn sa kolley najm ulwahaaj iyo keyrkii kuba sugan kutub ka horeysana waaba kuba sugan tahay dee arrinku hadduu taa noqdo oo shafaqan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yihi maqrib waa joogaa ilaa intaa shafaqaasi jiro marka shafaqaasi dhaco casaankaasi baaba-o waktigii cishaayi baa gelaya weeye casaankaasi markuu baab haddii shafaqiba aanu qarsoomahayn ayaa maxaa hadalkoodu ahaa dee waana waktiyada qaarkood khaasatan waktigan habeenkoodu aad u yaryahay maalintoodu badan tahay waxay la eegi in bilaanta ugu dhow ee dee wax kala soocani ay jirto shafaq uu qarsoomo qadarkii ayay bal matalan markaa noqon oo dee waana kolley daliilkood iyo xujadoodu xadiidkan kitaabkanba kuba sugan ee dajaal markuu yimaado in ma sanad dhanoon cadceedi dhicin iyo bil dhanoon cadceedi dhicin iyo toddobaad aanay cadceedi dhicin ay jirtay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh markii la weydiiyey ee la yidhi ma salaad keliya sanada ah waa cadceediba may dhicin waa maalin keliya ma salaad maalineed baa nagu filaan bu yihi maye u qadara una ujeedadu waktiyadiini un taqdiirkiiyo xisaab iyo saacadihiini isticmaala haddaba taas bay ahayd oo waana dee bal matalan fuqahadeenii hore oo taas talabaadna dee kolley bilaadaas islaamku wakti hore aba dee adarabijaan iyo inka shishaysaba dee horaa loo tegay bal matalan haddaba waqtu maa lam yasqud shafaqu waqtu salaat lcishaayi salaada cishaaye waqtigeeduna ilaa nisfi layli ilaa habeenka kala barhkii weeye xadiidku kolley waxaan filayaa macnihiisu aad buu inoogu cad yahay xadiid ficila inoo dambayso oo aan xadiidkan cabdullaahi bnu camrin aan ahaynba ee xadiid ama uu warinayo bureydat bnu xusayb iyo abu muusa alashcari labadaa xadiid baa inoo dambeeya hadal yar oo dee muhim oo baraarujin weyni inoogu sugan tahayna waa inoogu xigaaye laakiin umuurihii kaleba de waa taa aan soo sheegnay un waxaa meesha jira un axaadiisan inoogu soo noqnoqotay cishaa'iga waqtigiisu inuu ku joogsanayo habeenka kala barhkii rasuulka ilaahay haddaan eegno ficilkiisiina ee waaba dooranayay isagu inuu salaada cishaayi sulusu leyl gaadhsiiya ama nisfa leyl awqaadda qaarkeedna waa u dibdhigay waanu sheegay haddaanu ruuxa xanuunsan iyo xanuunkiisa eegeyn iyo kii xaajada lahaa iyo kii weynaa iyo daciifkii inuu salaada cishaayi uu dibdhigi lahaa walow dee arrinkuna uu ahaa isaga da-digiisu xagga salaada cishaaye dadka inuu la socon jiro haddii hore loo yimaadana hore waa u tukan jiray haddii la dib dhacana waa dib dhigi jiray oo dadka hore aanay u iman awqaada qaarkeedna dee tan daraaddeed buu u dedejin jiray axaadiid kala duwan bay taasi ku timi waa dib dhigi jireen laakiin xagga markaan eegno waktiga horta axaadiistan waxaan ku haynaa salaada cishaay inay ku joogsanayso habeenka kala barhkii ay ku joogsanayso jumhuur culamaa kollay qowlkoodu waxa weeye in ay salaada cishaaye waktigan joogsaday waktigii ikhtiyaarka mudnaa fadiilada inuu yahay ee waktigaa ilaa waaga berigiisa waaga uu ka beryayo ama salaada subax ay ka gelayso in salaadii cishaaye ay joogto taasba weeye axaadiisii waa tan rasuulka ilaahay markaan eegno salawaat ullaahi wasalaamu aleyh jibriil xadiidkaa uu tukiyeyna kolley w taasi kumay sugnayde inahanun baaba inoogu sugnaa labadaa waqti inuu kala tukiyey xujada jamaahiirulculamaa iyagu ay ku tegeen waxa weeye xadiis inoo dambeeya haddii a la idhaaho oon arki doono kitaabka intan de ballamooye haddii aan kolley bal markaan isianka salaadii haddii la ilooba ama lagaba seexdiyo baabkeeda aan kuba arki doono inahu laysa fi nawmi tafriidun inama atafriidu fi lyaqdati an laa tusaliya salaata xataa yadkula waqt اlأkra kama qaal oo macnaa seexasho aada seexatay oo salaadisaa kugu dhaaftay gaboodfal ma jiro oo waayo ismabaad ogeyn markii toosto ayuunbaa tukan ee tafriidku waxa weeye ruuxa dee aasimkaa ruuxa gaboodfalay inaanad salaadii tukan ilaa waqtigii salaada kala galo markaa taasaa maxay keenayaan xadiidka de waa xadiid inoo sugan in imtidaad jiro salaadihii oo salaadan markaa ilaa waqtiga kale salaada kala gelayo in meesha tii hore ay jirto marka culimadu waxay dhahaan subaxa halkaa ka baxaya waa ijmaacooda subaxu axaadiidana waa tan inoo faa'iideysay oo isagu waa ka markaasoo cadceedu kor hadday soo baxdo waqtigiisi waa baxay ilaa duhur laga gelayo waqti joogayo subax ma jiro waa qaba-un bal taasi waa mid marka waxay leeyiin wixii kale laakiin halkii baaqi buu ku yahay laakiin imaam kolley nawoweyne maanta uu soo yar celcelinaya isagoo dee dawaahirtan axaadiida kuba tegay abu saciid alstakri isagoo istakri buu ku gaabsanaya istakrna waa magaalada kolley faris meel ku taalay ahayd oo mala amwaal iyo boqoradii reer farisna ay ku lahaan jireen iyo aahaar isagoo qubna qaadibu kaba noqday kolley baqdaadna xisbadeeda waa tawaliyey nin faqiihoo warico oo dee bal matalan caalimana waa ahaa kolley asxaab alwujuh cinda almadhabna waa yahay ayaa isaga wuxuu ka soo naqlinayaa inuu ku dhammaanayo salaada cishaayi nisfa lail ay kuba dhammaanayso markaa sheekhu dee jawaabtiisi waxay noqoto uu kuba jawaabay arrinkani waa waqtigii ikhtiyaarke xadiidkaasaa inoo faa'iideynaye e marka isaguna wuxuu leeyahay inuu yidhaha kol haddii xadiidkan salaada subax maa lam tadluc shamsuba uu xadiidkan khaas yeelay dee axaadiisan aan haynee soo noqnoqotay ama lafdigan waqtu salaat alcishaayi ilaa nisfi lail isagiiba waxaa la odhan karaa xadiidkiibuu khaas yeelaya waayo talabaadna ma jiro xadiidka sugan oo horta faa'iideynaya keenayana imtidaadu waqti salaati alcishaa ilaa fajriga laga gaadhayo ee waa xadiidka caamka ah un weeye xadiidka caamkaa markaan eegnana ee culimadii ka taksiiskiisii waybay isku waafaqeen subaxa eh laakiin kan intoodii badnayd sidiisay uba qaateen isaga naftiisu haddaan usuushii iyo taa eegno dee caam iyo khaas markay meeshii kulmaan waana san abu saciid alistakri iyo qowlkiisu iyo ciddii kale qowlkaa lahayd bal waxa weeye waabay dee isagana waa la khaas yeelaya bal markaa waxaan leenahay kolley cidda iyagu ku tagtay in salaada cishaaye waqtigeedu uu ku joogsanayo ku dhammaanayo nisfa lailku ku dhammaanayo daliilkoodu waa xoog badan yahay wax caaridaya oo daliil sugan ahoo caddaynaya inuu waxa weeyaan imtidaadkaasi jiro taasi ma jirto axaadiidana waa tan sariixaba kuba ah ma waqtu salaat alcishaa ilaa nisfi lail iyo taas bay adigu ku ahaydba wala dee culimada waqti alikhtiyaar kaba cabireen rasuulka ilahi inana waqtigaa waa u dibdhigay waana dee dooranaya inuu uba dibdhigo axaadiisna way noo dambaysaye laakiin intaa xataa xadiidkii jibriil markuu ilaa waqtigaa gaadhsiiyey wuxuu hi alwaqtu maa bayna haadayn waqtigu waa labadaas udhexeeya axaadiid dee ku kuwii kale la socdayna allahuma casarka un mooyaane inta badan bilowgii iyo dhamaadkii baa laga tukaday rasuulka ilahina ficilkiisu taaso ah bal markaa waxaan leenahay taksiisaan markaan eegno iyo bal matalan iyadoo daliil kale aanu jirin oo inoo sugan oo imtidaad keenaya kollay in la yidhaaho nisfa lail waa waxa de waa wax adigu markaa xujo oo imaka tan xadiidkaasna waa la khaasiyo dee kan isagii baaba caam laga horreysin kare bal ma jiraan leedan taasi kollayna dee xasba dilaacina culimadu kaas un bay adigu xujo kaba dhigtaan waana masalo kollay de waxaan filaya markii ugu horreysaa tana waa laga yaaba ilaa lix iyo tobaatanka ilaa intaas inan tan dee ay la socotay una sababtay u yidhaaheen culimadu ilaa waktigaasuu joogayaaye ay bal matalan axaadiidan u eegi waayeen de waxaanay arrinkuna kaasba weye bal waxaan leenahay nasto xaafim xajarmana fadxubaari kuma yidhaha ma jiro xadiid sugan oo keenaya taas in xaggana ciddii iyagu qowlkan kuma tagtay way leeyihin inay yidhaahaan saa subaxiiba xadiidkan aan maa lam tadluc shamsu uu u khaas yeelay xadiidka laysa fi nowmi tafriid inama tafriid anla tusaliya salaata xataa yadkula waqt اأkra si ukhaas yeelay ayaa kana ukhaas yeelaya dee wax farqi oo markaa lagu kala farqiyaana maba jirto kol hadaa daliil kale imaka casrki oo kale maa lam tasfari shams way laakiin waa tan oo aynu imika wayasqud qarnuha اlawalna xadiidka baan ku haynaa xadiidkii kalena man adraka ragcatan min alcasri baynu noo soo marto iyagaba haddaan taasi jirin de waa la odhan lahaa isfiraarkay ku joogsanaysaa lakin de casarkii axaadiid kale oo inoo caddaynaysa ilaa gurbu shamsi inuu casarku weli addan yahay ayaa jirta hadalkana dhegaysta xadaثanaa yaxya bnu yaxya tamiimiyo qaala akbaranaa cabdullahi bnu yaxya bni abi kasiirin qaala samictu abi oo yaxya bn abi kairin inuu dhalay weeyo cabdullaahi la yidhaaho ayaa yidhi aabbahay baan maqlay waana aabihii taabici yar weeye hadda eg yaqulu xaal uu ku qawlayo laa yustadacu lcilmu biraaxati اljism cilmiga laguma barto laguma karo laguma gaadho cilmi raaxa jism dhib la-aan rafaad la-aan dadaal iyo tacab la-aan adigoon hurdadaada uga tegin oon raaxadaadii uga tegin o adigu waxala wixii raaxadaada ahaa cilmi lama gaadho oo laguma barto taas bui halkan culimadu way isweydiiyaan kitaabkeenan axaadiista marfuucee musnadkaabaa asal u ahayd muslimna taa ugama inaan soo baran umuurasana inuu xataa bukhaari dee taraajimta bilowgoodu kuba keenay halkan abwaabta dhexdeeda san oo kale axaadiista dhexdeeda ma soo geliyo xadiidkana gees kale baabkan calaaqa lama laha awqaad wakti ku sugani ma jirto muxuu usoo arooriyey muslime uba keenay kollay halkan qorooyinkiina sharaxaysana way idinkuma sugantay qaadiciyad bana hadalka le waa su-aal buu leeyahay dadkii fudalada ay isweydiiyaan oo maxaa keenay inuu xikaayadan can yaxya muslim soo geliyo baabkan horta aanu calaaqa la lahayn oo axaadiidii mawaaqiidii salaada iyo dee kitaab uu kiisii ahaa axaadiida rasuulka ilaahay maxdiga inuu kuba sheegayo inuu kuba soo daro marka wuxuu qaadiciyaad ba wuxuu can bacd aima kaba soo naqliya sababta inay kaba dhigeen muslim maanta xadiidkan cabdillaahi an hayno alfaadiisii iyo duruqdiisii iyo umuurihiibuu si fiican usoo ururiyey iyadoo uu soo talkhiisiyey maqaasideedii inoo soo koobay oo cid bal matalan habkan uusoo ururiyo san inoogu soo jamciye lama wadaagsato aimadii kale xadiidkiina maba jirto arrinkaas ayaa de iyadoo dee siyaaqa iyo arrinkuna kuma iman faraaq raaxo iyo nasasho iyo taa kuma iman markuu taa laba yimi wuxuu doonay inuu ku baraarujiyo ciddii iyadu raqbaynaysay inuu rutbadaas oo kale taas uu gaadho indee dariiqiisu yahay jirhkiisa inuu dhibo hordadiisii ka tago raaxadiisii kaba tago oo bal matalan ishtaal ishtiqaalka uu arrinkan kuba shuqloonayo iyo itcaabka uu naftiisii kuba dhibayo raaxadiisa uu kaba tegayo xagga taxsiilka cilmiga inuu taas taasi ku gaadhi karaa ee si kale kuma gaadhi karo bal waa arrin dee muhima oo kollay waqaaicdii culimaduna ay dee arrinkani badan tahay laakiin waa arrin ah dee cilmigu raaxo iyo nasasho iyo adiga oo waktiga dee haleeshana taas maalinta dan yaroo kale ama shaka yaroo kale yeelatana fara kama qaado oo kale adigoo hurdadaadi iyo ladadaadii kaliya waxyaalaha i kaba doorto kollay cilmi laguma gaadho hadday tahay taxsiilkiisa iyo faafintiisa xifdigiisa taaliiftiisa guud ahaanba waa arrintaasa qiso yaroo kooban ma raacinaya iyadoo kollay imaamka weynaaye junayd waa muxuu lahaa baabu kuli cilmi an an baabu kuli cilmi nafiisin jaliilin miftaaxu badl majhuud macnaa cilmi kasta oo qiimo leh furo waxa u ah waxa lagu gaadhaa waa badluljuhdi maha laguma gaadho amniyo laguma gaadho iyo tawaadi iyo taas ee waa adigoo uga taga adigu markaa raaxadaad iyo wax kasta taasba qisada doonaya halkan kolley waxaa qisooyinku ama umuurihii culimada ee hadalladoodi iyo ficilkoodii kolley taasi way badantood ee kutubtaas ama taraajimta haba noqoto kutubta dalabka aadaabtiisa ay kaba haba haba noqoto qawaac kala duwan baaba taale wala xusair naqlinaya ibnu cabaas oo kale raximah llahu tacaala xaakim baa musadergiisa inoogu soo wariyey uu kuba sugan yahay ayaa wuxuu hi markii rasuulka ilaahay wafaaday salawaat ullahi wasalaamu calayh arrinkan baan sii adkeynaya ayaa wuxuu ihi nin dhalinyaro ah oo da-dayda ahaa ayaan ku idhi asxaabtii rasuulku way badan yihiin maanta eh bal kaalay oo dee rafiiqna waa doonayey aan cilmiga dalabno oon iyaga cilmigeeda ay hayaan ee badan aan ka dabdino oon ka naqlino taas ninkii baa wuxuu ugu jawaabay cajaban laka ya bnu cabaas oo arrinkaagu waa la yaabe ma waxay kula tahay in lagu baahan doono oo fiihim ama wafidnaasi de asxaabu rasuulilahi sala allahu alay slam iyadoo raggaa culimada iyo raggaa waaweynee rasuulka ilah ilaasay ay joogaan ma ina idinku baahan doonto ayaad u malaysay arrinka qalbijada iyo waxyaale kumuu keenin ama caziimadiisii waa iskaga tegay markaasaa muxuu ihi waxaa dhacaysay inaad maqlo nin asxaabtii rasuulka kamida cilmiga badankiisna ansaar baan ku arkay bui ama aan kaba helay nin ansaaraba ka soo qaad aynan maqlo de xadiid axaadiisii rasuulka kamida isagu haya markaasaa waan tegayay bu hi oo waxaan u imanaya gurigii isagoo markaa qayluulasho ama har galay inta badan waktigaa ama duhurka hortiiye baabay dee yar jiifsan jireen markay hawlahoodii iyo beerihii waxay kaba yimaadaan markaasaa maxaa dhacaysay buu leeyahy waa ibnu cami rasuulillaahi sala allahu alay wasalam haddii uu dadkii ogeysu yidhaah ibnu cabaas ba halkan joogo waa usoo bixi laha bal hadduu yidhaha i kaale waa u iman laha maxaad maradayda aan wato ama go-ayga iyo dalka aqalkiisa hortiisa barkanayay iyadoo hafikeeda ka daran uu dhacaya siduu kaba cabiray tasfiya calaya riixu turaab oo dabaysha iyo khamsinka dhacaya oo ciiddaa iguma saydhayo halkaas markaasaa markuu soo baxu arku odhanayay maxaa ku keenay ibnu cami rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam maad iisoo dirtid anaa ku iman lahayo markaasaa uu odhanaya maya anigaa ku xaq leh waayo isagaa wax doonaya ruuxii caalimka lahaana ama cilmiga lahaana waa loo tagaayo isagoo cilmigu ka taga maaha inaan kuu imaado xadiidkii buu weydiinayay arrinkii siibuu tacabkaa iyo rafaadkaa iyo kadeedkaas buu ku urursaday ugu dambeyn iyadoo dadka badankoodii dhintay ibnu cabaas dadka ay ku xuunsan yihiin oy gees kastaba ka joogaan ayuu ninkii arkay deetu muxuu odhan jiray waa ninkii de isaga magaciisa xataa ma garanayno waa ninkaas dee ahaa laakiin dee himadiisii baa taa ahayd deeta muxuu lahaa waktigan hada shaabu kana caqala mini ninka dhalinyarad isagaa berigii ga caqli badan markuu lahaa aan cilmiga doona oo kaalay aan de waxa weya dadka wada tagnan iskaba diiday de waa ka masiirku gaadhsiiyey waa tacabkii iyo rafaadkii iyo taas isagii laakiin raaxadii wax kuma helin bal cibaaradan cibaaro laba mid oo tadkirat lxufaad kuma taala ibnu abd abi xaatim cabdiraxmaan ayaa wuxuu yihi masr markii ay tageen dee socod dheeraa oy dee rixladii badnayd waxay u dhasheen ray iyo bahraan halkan imika ay tahay isagoo qaan gaadhin ba abihii dhulkaa lasoo wada maray oo markaasaa isagoo dee dhul badan lasoo maray baa maalintii carafa iyagoo jooga ayuu qaan gaadhay ixtilaamay oo abihiina aad bu ugu farxay waayo dee say haddana kusoo noqdaan way adkeed waa la socdaa rixlu lasoo galay halkaa dee ujeedadu faradkii islaamkii buu gudanaya xajkii baa kaba dhacay alxasan iyagoo masr joogo waktigoodina laga yaabaa inay dee waktigaa waagu barye ama hortiyey ilaa ay cishaay ama wakti dambe laga gaadhayo waa buuxaa saacaddan waa fulan saacaddan waa sheekh fulan saacaddan waa sheekh fulan ayaa wuxuu ihi sanad dhan anagoo joogna mala toddoba bilood ayaanan maraq wax arag maalin baa sheekii markay u tegeen baa la yidhi waa xanuunsanayaa oo markaasuu deeta ay soo mareen kalluun laybinaya axmed kalluun oo fiican bay arkeen oo way qaadeen markii ay bergii la tegayaan rafiiq weeye isaga nin kale ayaa waxaa gaadhay majlis baa gaadhay dersi waktigii baa gaadhay halkii bay kaga tegeen haddana dersi kale waa durusu maalintii oo dhanna way socdaan oo sheekadii badnaa bay ku wareegayaan habeenkiina wixii bay dib u qorayaan oo muqaabaladii bay ku saxayaan oo dee maaha kitaabkeedan inoo diyaarsane maalintii o dhanna waa socod marka dambaa naskiga muqaabalo saddex shishay ku gaadhay iyagoon taaban hadda dadkii oo markii dambe ayaa wuxu uhi iyadoo qayli markay ka baqday inay urto ayaanu iskaba cuno markaasuu cibaaradan raaciyey laa yustadaacu lcilmu biraaxati ljism ujeedada waa taa cilmi raaxadiyo de waa ti aynu soo aragnayn kitaabka kusoo marnay xadiid keli oo halaaثat yu'tawna ajrahm maratayn inuu lahaa shacbi ruuxu intaa in ka yar ayuu ilaa madiina ayuu utegi jiray waa bil dhan iyo dheeraad buu intaa uga socon jirayoo shacbigaa naftiisaa la weydiiyo o la yidhi cilmigan maxaad kuba gaadhayo markaasaa muxuu ihi binafyi اlictimaad wasayri fi اlbilaad wasabrin ka sabri اlximaar wabukurin ka bukuri اlgiraab bal markaa waxaan leeyahay arrinku laa yustadac اlcilmu biraaxati اljismi waa hadalka xadaثanii زuhayr bnu xarbi وacubayd لlahi bnu saciidi kilaahumaa can اlأzraqi qala زuhayru xadaثana isxaaq bnu yusuf alazraq waazraqi markii horeba xadaثana sufyaanu waa sufyaan thawri maanta can calqamata bni marsadin can sulaymaan bni buraydata can abihi can الnabiyi salى الlahu عalيه waslm buraydat bn اxuseyn ana rajula rasuulka ninkan kama warinaye waa dee rasuulka ilah xadiidkiisa waa inoo soo socdaaye waa arrintii u jooge ana rajula nin baa sa'alahu nebiga weydiiyey salawaat ullaahi wasalaamu عalayh can waqti salaati salaada waqtigeeda faqaala lahu wuxuu ku yihi salli macanaa natu macayaga tuko haadayni waa labadan cisho nala tuko rasuulka ilaahay afkii uguma sheegin qowl ahaan uguma caddayn wuxuu yihi laba cisho nala tuka buu yihi kollay jawaabtan dee uu weydiiyey su-aashan uu weydiiyey jawaabteedii kama dibdhigayna dee waqtigii xaajada kamuu dibdhigayna waa ilaa taakhiru lbayaan ilaa waqti lxaaja waa shay iska banaan arrinka kalena qowl wax la yskaba yidhaahiyo ficil wax la ysku tuso weliba laba cishoo dhan ah way kala xeel dheeryihiin xagga idaaxa iyo qabashada taas oo kale ayay tahay rasuulka ilaahay baa wuxu uhi laba cisho nala tuko yacni alyawmeyni falama zaalat ishamsu maalintii hore cadcedi markay suushay un ayuu amara amray bilaalan bilaal buu amray bilaal ayuu amray oo faadana wuu aadaamay bilaal uma amarahu wuu amray oo faaqaama duhra markuu aadaamay dabadeede dee kollay dadkii hadday waxoogaa udhexeeyeenna uu amray oo salaadii duhur buu adiimay uma amarahu waa maalintii duhurkii eg markaa bilowgii baynu hadayna waa maalintii hore eg uma amarahu rasuulka ilaahay baa bilaal amray oo faaqaama alcasra salaadii casr buu adiimay washamsu walxaal ashamsu cadceedu murtaficatun ay sarrayso baydaa oo ay caddahay naqiyatun ujeeddada waqtigaa dee shay kastaba harkiisu leegiyo oo waqti kulaylkii bay leedahay xaraaradii bay leedahay way caddahay waa saafi oo casaan iyo isfiraar iyo waxyaalahaa galay maba jirto waqtigay cayisha inoo sheegaysay weeye uma amarahu wuu amray hadda welibana salaadu iyagoo mid midana way inoo iman doon axaadiisa way inoo socon doontaa haddii ala idhahay uma amarahu rasuulka ilaahi waa amray maalintii hore weeye faaqaama lmaqriba salaadii maqrib buu adiimay xiina daabat ishamsu cadceedu markay dhacday un uma amarahu u amray faaqaama waa adiimay alcishaa salaadii cishaay cidda la amrayaana waa bilaale xiina daaba shafaqo casaankii markuu baaba-ay ama xumradaasi ayuunbuu adiimay uma amarahu u amray waa maalintii tii ugu dambaysay salaadii ugu dambaysay weeye faaqaama alfajra salaadii subax buu adiimay xiina dalaca alfajr markii waagii uun iftiimay ee waagu beriyey falama an kaana markuu aday alyawm الthani amarahu u amray oo muxuu amray an yubrida biduhri way dibirka inuu qaboojiyo bacnaa uu bal cadceedda kuleelkeeda hore ka dibdhigu u dibdhigo faabrada biduhri markaasaa waxa weeye uu duhurkii buu dibdhigay weeyaanoo badu kolley waa litacdiyo macnaa waa adkhalahu fi waqti lberdi oo waqtigaa cadceedda dee kulaylkeedu intay hadharhku soo rogmadeen kulaylka uu yar jabayo weeyaanoo waana baabka casharka kan ka dambeeya amay dee umuuraha iyo xukunkeeda uu inooguba dambeeya hadii ala yidhaho casharka habeenka inoo xigo un caawa haddii ala idhaaho waa dib dhigay faabrada biduhri faabrada biha manaa rasuulka ilahi ba amray ay amarahu an yubrida biha faabrada biha weye waa dibdhigay waa qaboojiyey faanama weliba wuxuu ku xeel dheeraaday an yubrida biha ujeeddadu waa waktiga casr buu ku dhaweeyey wakti hadharhku ay hagaagu soo rogmadeen taas buu gaadhsiiyeyba wasala alcasr maalintii os waa maalintii hadda hore labaad wasala alcasra cadceedii laakiin waa tukaday casarkii washamsu walxaal murtaficatun weli ay sarraysoon isfiraar la gaadhin laakiin akharaha waa ka dibdhigay oo ka dambaysiiyey fowqa aladii kaana maalintii hore kii ahaa dee in ka sarrayso ujeeddadu waktigii unbuu ka dibdhigay وصلى المغرب سلاadii مغرب buu tukaday qبلa an يغيب الشhفق intaan casaankii baabiin وصلى العشhاء عشhاagiina waa tukaday baعdama dahaba intuu tegay dabadeed ثuluثu layl habeenka saddex meelood marka loo dhigo meel ahaan وصلى الفجر saلاadii subaحna waa tukaday oo faasfara biha uu iftiimiyey oo dhulkii baaba dee iftiimay o wkti aanu rasuulka ilahi tukan jirin o adigu cadceed soo baxun buu kuba dhaweeyey ثuma qaala wuxuu yihi ayna saa'ilu meekii i weydiinayey can waqti salaati faqaala rajulu ana ya rasuula اlahi wa aniga rasuulka ilaahiyow qaale wuxu uhi waqtu salaatikum salaadiina waqtigeedu baynamaa ra'aytum ujeeddadu waa labadaa daraf iyo inta udhaxaysa weeye waa waxaa aragteen inta udhaxaysa ayaa waqtiga salaadu yahay وxadثnي ibrahim بن mحamed بn crcrة الsamiy koley asami waa jirib o sami بn lay بn غaalib waa qraysh qaala xadثna xaramiy بn cmarata xaramiy بn cmarana aduu koley waa lafdigani maaha nisbo ee waa magaciisii weeye waa nin markaa bukhaariyo mslimba ay wax kaba wariyaan koley marka la eego kitaabka mslim ninkan uba xaramiy wax la idhah kuba sugan xaramiy ibnu xafsatana bukhaari waa ku sugan yahay ninkana waa ku sugan yahay ninkani waa taabiciinta atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyey ninkaasna waa kuwii laba kulmo waa nin ka yar dambeeya kolleyna malaa nin xaramiyu laqabkiisu yahayna magaciisa lakiin ibrahim bn yunus la idhah kitaabka nasaa-i waa ku sugan yahay intaas baa umuhaadka ama ususha lixda oo xaramiyu la idhah kuma jirta haddaba xarimi ibnu cumarata ayaa muxuu ihi xadaثna shucbatu can calqamata bni marsadin can sulayman ibni buraydata can abihi ana rajula ata nabiya salى اllahu alayه wasalam fasalahu waa weydiiyey can mawaqiti الsalaati faqaala ishhad macana salaata salaada nala tuko amara bilaala faadana wuxuu aadaamay bkalasin waqtigii ku madow yahay laakiin waagu in uu beriyey fasala subxa xiina dalaca alfajr markii waagu baryuu subaxii tukaday uma amarahu biduhri duhurkiibuu amray oo xiina zaalat الshamsu can badni sama cadcaddu markay suushay un uma amarahu bاlcasri wالshamsu murtaficat uma amarahu bاlmgrib xiina wajabat الshamsu cadcaddu markay dhacday uma amarahu bاlcishaa'i xiina waqaca markuu dhacay weeye qarsoomay ashafaqu uma amarahu lqada waa maalintii labaad ayuu amray xaggii aadaamkii oo fanawara waa iftiimiyey bisubxi waa halkii asfara markii hore aan kala soo marnay uma amarahu biduhri ay an yubrida biduhri faabrada waa qaboojiyey waa dibdhigay weeye uma amarahu bilcasri washamsu baydaau naqiya iyadoo weli cadceedu ay caddahay ay saafi tahay oo lam tukhaalidhaa sufratun waktigii hore way ka dambeysay laakiin weli may cawlaan cadaankeedii iyo waa joogayo iftiinkeedii uma amarahu bilmagribi qabla an yaqaba shaafacu waktigii waa ka dambeysay lakin tan weli shafaqay un uu dhicin uma amarahu bilcishaa'i cinda dahaabi uluثi leyl aw bacdi ama barhkii shaka xaramiyun inuu leeyahy cinda dahaabi bacdi leyl ama uluثi leyl falama asbax markuu waa bersi yihi qaala ayna saa'iru maa baynama ra'ayta waqtun waxaad aragtay inta udhaxaysaaba waqti salaadeed weeye bal xadiid kalena waan israacinaya una waa isagun buu laba mid yahay waxaan ku joogsadaana ma harsane xdثna محamed بن cabd للh بn نmayr qala xadaثna abi qala xadaثna bdr بn cثman qala xadaثna abubakr بn abi muسى can abihi abu muسى الأشcrي can rasuuli الlahi slى الlahu عalيه وasلم anahu ataahu saa'iru ku saa'ilaa u yimi oo yasalu can mawaaqiit الصalaati falam yarudda عalayhi شhayan ujeedadu waa isagoo idhah waqtigu waa kaa kaa iyo kaa walow uu ku yihi dee nala tuko taas si uu hagaag uu barto hagaag uu dabdiyo waxa kumuu celin xagga a bayaan inuu u caddeeyey waqtigii salaada qaala wuxu uhi faaqaama alfajra salaadii subax buu rasuulka ilaahay dee amarkiisi baa lagu aqiimay aqiimay xiina shaqa alfajru markii waagii baryey wannaasu walxal annaasu dadka ilah yakaadu aan u dhawaanan yacrifu bacdu bacdu dhulkii baa madow inay iskartaan ba masjidkii way joogaan ruuxu kan dhinaciisa jooga dee masjidkina iftiin ma laha maba garanayo uma amarahu u amrayo faqaama biduhri duhurkiibuu aqiimay xiina zaalat ishamsu wاlqaa'ilu ruuxu qaa'ilina yaquulu uu ku qawlayaba qadiimta safanaar oo dadka qaarkood rasuulka ilaahi waa ogaa cadcadii inay suushay dadka qaar baaba shaki kaga jiray oo ay leeyihin malaa weli samada bartankeeda ay ku sugan tahay weli may suulin iyagoo barhkood ay leeyihiin wa huwa rasuulka ilaahi kana aclaamu minhum kuwa saale isaga uga aqoon badnaa uma amarahu waa amrayo faqaama bilcasri washamsu murtaficatu uma amarahu faqaama bilmagribi xiina waqacat الshams macnaa garabat uma amarahu faaqaama alcishaa xiina gaaba shafaqu shafaqi markuu qarsoomay uma ahara alfajra salaadii subax buu dib dhigay min algadi maalintii taa ku xigtay xata insarafa minha ilaa uu ka baxay rasuulka ilaahi salaadii walxaal alqaa'ilu ku qaa'ili yaquul uu ku qawlayo qad dalacat ishamsu dee dhulkii baa wada iftiimay cadcadda way soo baxday aw kaadata ama way u dhowaatay inay soo baxdo adigu soomay bixinuun laakiin dee soo bixid bay kuma dhoweyn uma ahara duhra duhurkii buu dib dhigay xataa kaana qariiba min waqti alcasr bilcams ilaa uu kuba dhowaaday waqtigii casr ee shalayto uma ahara alcasra xata insarafa minha ilaa uu ka baxay salaadii casr walqaa'ilu ku qaa'ili yaquulu uu odhanayo qad ixmarat الshamsu cadcadda way casaato haatan kulaylkeedii waa jabay cadaankeedii iyo dhalaalkeediina waa suuleyba uu leeyahy waa waqtigu ka baxay uma ahara almagriba xataa kaana ilaa uu noqday cinda suquudi shafaqi waa waqtigaa ee baxayaba ee shafaq uu dhacayo ilaa waqtigaa bixitaankiisiba uu gaadhay uma ahara alcishaa xataa kaana uluثu leyli awalu uluska habeenkii hore uma asbaxa wuu waa beriistay fadaca saa'ila saa'ilkiibuu u yeedho faqaala wuxuu ihi alwaqtu bayna haadayn waqtigu labadaas u udhaxeeya حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى سمعه منه wuxuu ka maqlay isaga can abihi oo bedr bn cثmaan abubakr buu kaba maqlay isagoo isaguna abihi kaba warinaye ana saaئla atى النabiya slى الlaهu عalيه وasلم fasأlahu can mawaqiti الصalaaةi bmثli xadiiث bni numayri غayra anahu qaala wuxuu ihi faصlى المغriba qabla an yagiiba shafaqu intaanu shafaqi dhicin ay laakiin de uu dhow yahay inuu dhacu qarsoomo ayuu isagu tukaday fi lyوم الثanي maalintii labaad ala subحana وa taعalى subحaanaka اllahuma bحamdika ashhadu an laa ilaha ilا anta